أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka doornimo ugu doorka roon ku dhowaad labaatan milyan oo xujayda yuusufraxmaan ah ayaa maanta taagan banka carafo iyagoona gudanaya rugniga ugu weyn ee acmaasha xajka saraakiil iyo askar etoobiyaan ah ayaa lagu dilay dagaallo ka dhacay waqooyiga dalka etoobiya howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah dhulka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya odayaashii dhaqanka iyo waxgaradka wilaayada islaamiga hiiraan ayaa si adag uga hadlay xasuuq diyaaradaha cadowgu ay ka geysteen degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan mashquul xooggan ayaa laga dareemayaa suuqyada xoolaha ee wilaayada islaamiga bakoole xilli fooda ay nagu soo hayso munaasabadda ciiduladxa diyaargarowga munaasabadda ciidul carafa ayaa laga dareemayaa wilaayaadka islaamiga ah gedo iyo jubbada dhexe
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin talaado ah taariikhda hijiriguna ay tahay sagaalka bisha dulxija kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan ku dhowaad labaatan milyan oo xujayda yuusufraxmaan ah ayaa maanta taagan banka carafo iyagoona gudanaya rugniga ugu weyn ee acmaasha xajka ku dhowaad labaatan milyan oo xujay muslimiin ah ayaa maantoo talaadaha taagan banka carafo oo ah rugniga ugu weyn ee acmaasha xajka muslimiinta ku dhaqan caalamka intiisa kale ayaysan u suuragelin inay xaadiraan xajka maanta oo taariikhdu tahay sagaalka bisha dulxija sooman maalinta carafo oo soonkeeda fadli weyn uu ku jiro xujayda oo kala midab ah kala luuqad ah waxa ay taagan yihiin banka carafo waxa keliya ee midaynayana waxa ay tahay kelimada tawxiidka maalinta beri oo arbaco ah oo ay taariikhdu tahay tobanka bisha dulxija waxay guud ahaan muslimiinta u dabaaldegayaan maalinta koowaad ee munaasabadda ciidul adxa almubaarak لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك saraakiil iyo askar etoobiyaan ah ayaa lagu dilay dagaallo ka dhacay waqooyiga dalka etoobiya warbixinta warkan waxaa haya walaalka marwaan maxmed wararka ka imaanaya gobolka maxaarada ee dalka itoobiya ayaa sheegaya in jabhadda faano ay dhegta dhiigga u dartay saraakiil iyo askar badan oo ka tirsanaa ciidanka abi axmed iskahorimaadka ayaa si gaar ah uga dhacay aagga andood ee diisho waxaana halkaas lagu beegsaday taliya ku-xigeenka taliska dhexe ee ciidanka xabshida jarnaal asnek anteniyo iyo saraakiil kale oo sarsare iyo askar badan oo howlo iyo kormeer ka waday inta u dhexaysa nakamta iyo jiidda ayaana maleeshiyada jabhadda maxaarada ee faano u muuqday kuwa si dhow isha uga haya dhaqdhaqaaqa sargaalkan sare ayaa weerar ku qaaday taliyaha ay ciidanku u watay ilo kala duwan ayaana sheegaya in ciidankaas oo tiradoodu boqolaal ahayd la wada laayay ila wareedyo ayaa sheegaya in weerarka faano lagu dilay jenaraal asnek anteniyo iyo saraakiil kale oo sarsaro oo ka tirsanaa taliska dhexe iyo boqolaal askar oo safarka ku weelinayay jabhadda faano waxay soo bandhigtay kaarka aqoonsiga jarnaalka la dilay sargaalkan muhiimka u ahaa ciidanka militariga iyo saraakiisha kale ayaa lagu dilay iska hormaad culus oo maalin ka hor dhacay dowladda uu hoggaan ku hay abiy axmed iyo weliba taliska ciidanka militariga midkoodna kama hadal weerarkan la sheegay in lagu soo afjaray saraakiisha ugu sarreysa ciidanka xabashada etoobiya dadka falanqeeya arrimaha etoobiya waxay sheegayaan in dilka jarnaalkan uu noqonayo sargaalkii ugu darajada sarreeyey ee militariga oo lagu dilo goob dagaal oo gudaha etoobiya ah tan iyo labada kun iyo labaatankii kolkaas uu qarxay dagaalkii tigreega mahadsanid marwaan howlgallada lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah dhulka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka sheekha barow ee hoos tagtaa degmada lafey ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya waxaa dagaalkaasi la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhanka kale xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya ciidamada mujaahidiintu waxay qarax kula beegsadeen gaari ku yalaha oo ay la socdeen maleeshiyaad murtadiin oo ku socdaaliyay duleedka magaalada dhadhaab ee dhacda xadbeenaadka soomaaliya iyo kenya dhimashadu waa afar murtad oo sarkaal uu ku jiro dhaawacna waa kow iyo toban kale waxaana goobta ku gubtay gaarigii koyalka ah oo ay saarnaayeen murtadiintaasi odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka wilaayada islaamiga hiiraan ayaa si adag uga hadlay xasuuqa diyaaradaha cadowgu ay ka geysteen degmada buga qable ee wilaayadaasi sida uu ku warramayo walaalka saadaq muumin iyadoo habeen ka hor diyaaradaha cadowga allah gudaha degmada buqa qable duqeyn ugu geysteen qoys ka mid ah dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada buqa qable ayna ku dileen aabba iyo gabadhiisa sidoo kalena ay ku dhaawaceen maamadii qoyska iyo wiilkeeda ayaa waxaa dhacdada naxdinta leh si adag uga hadlay odayaasha iyo waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyagoona xusay in cadowga allah si bareer ah dadka shacabka ah ugu xasuuqay degmada buqa qable sidoo kale waxgaradka ayaa tacsi u diray ehelada dadkii cadowga allah ku xasuuqay buqa qable iyagoona caddeeyey in gaaladu ay ka siman yihiin xasuuq ah iyo duqaynta ay ku hayaan ummadda muslimiinta ah ee soomaaliyeed walaalka geeriyooday ee cabdi axmed xasan iyo qowskii ka tegey samir iyo imaan allah idinka siiya ayaan leenahay waxaan caddaynaynaa haddii aan nahay odayaasha dhaqanka degmada buqa qabla ninkaas inuu nin shacab ahaay oo maaragtay gacantiisa ku shaqaysto fuundi ah guryaha dhiso ee weligiisna maamul shabaab aanan noqonin oo mataqaanaa shacab ah ayaan caddaynaynaa waa beentood waxay dileen nin shacab ah oo abriya ah iyo gabartiisii oo gurigii asaga u lahaay jiifo ayay dileen marka arrintaas waa ka xunnahay haddii aan nahay odayaasha dhaqanka waxaan meeshaan ka tacsiyeynaynaa ku dhintay meeshaan oo xali lagu dilay wax shaqul iyo shaqa isku lahaen ummadda islaamka eena la dagaalamaa baadiya lagakala haadahayo oon leenahay bacda aqalka qaad saacaddan wixii ka bacdi eh kollay muslim oo dhammaan meesha jooga in lala dagaalamayo waa fahanay arrintaas waxas shaqa ku lahayn marheen na xoogsataas ahay waxaan leenahay inaa lilaahi waa inaa ilahi raajicuun qoyskii maaragti cabdi axmed cabdimudalib uu ka baxay ilaahay subxaana watacaala sabar imaha ka siiyo annaga dhammaanteen intii dhaawacna ilaahay subxana watacaala noo bogsiiyo aqoon buuxdan u leenahay nin maskiin oo xamaalata ah oo shaqaysata oo midigtiisa ku shaqaysanaya ayuu ahay shacabaannahay haddii la dhihi lahay shacab waad u jeediin cabdimudalib waad taqaaniin aqoonaad u leedihiin dadka muslimiinta deegaankan waa garanaa baladweyna laga garanaa waxa waaye safaradiisa buluburta laga garanaa meel kastoo safar ku tegi jiray mooteeley u ahay nin gaadiidley u ahay mooto iska wato shaqaysataa xamaash waad u jeeda fuundi u ahay guryuhu dhisanaya muruqmaal u ahay markaatibaan ugu nahayn ilahay agtiisana janna ugu rajaynayna haddii cabdimudalib loo malayn lahay nin askari oo shabaab ahaan dilni ama sargaal iska waraa xataa askari maaha hal maalin waa hal maalin saacad gudaheed ama daqiiqad gudaheed maamulkaas waxba uma qaban intaas baa annagoo odayaashiis ah aan caddaynaynaa nabadoonida deegaanka annagoo ah dadkii bulshada oo deegaanka annagoo odayaashooda ah waxaan caddaynaynaa xasan si gaara buu noogu soo duulay xalay waxaa ka dhacay degmada buuqa qable duqayn oo wuxuushinimo ah ayaa ka dhacay aad iyo aad ah nimanka oo duqaynta wada al-shabaab aan soo duqaynin wax ka dilni ay leeyihin waa beentood waa xaaraan dad shacab ah ay gumaadeen waa nin iska xamaalato oo ilmihiisa maxaan ku rahda u xamaalanay reerkiisa waa la qoyskiisa waa la baabi'iyey arigii dhinowxaynta oo meesha u joogtay waa la baabi'iyey wax loo reebtay ma leh
cabdilmudalib wuxuu ku sababsaday gacan ka gardaran ayuu ku sababsaday allah u naxariista midda kale caalamka islaamka waxaan u sheegaynaa soomaalida waxaan u sheegaynaa islaamka adduunka waxaan u sheegaynaa in ummadda soomaaliyeed oo shacabka ah waxaa la yidhi meydka ugu dambeeye kii hadda la sii waday cabdulmudalib cabdulmudalib ummadda deegaanka reer hiiraan caam oyuu ka ahay wuxuu ahaa nin xamaalata ah walaal iska shaqaysta oo maaragtay guryaha dhisa ninkaas isaga ayaa maanta waxaa lagu sheegou hayaa inuu sargaal yahay waxaa la weri jiray oo la sheegi jiray oo raa'i caamka lagu qaldi jiray waa waxaanoo kaleeto hadalka odayaasha iyo waxgaradka wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan ayaa imaanaya xilli ay diyaaradaha cadowga duqayn ku dileen dad shacab ah qaar kalena ay ku dhaawaceen degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan mahadsanid saadaq mashquul xooggan ayaa laga dareemayaa suuqyada xoolaha ee wilaayada islaamiga bakool xilli fooda ay nagu soo hayso munaasabadda ciidul adxa al mubaarak cabdiqani maxmed ayaa warbixintan ka diyaariyey umuurtaasi
sawaxanka aad maqlaysaan waa qaar ka mid ah suuqyada waaweyn ee wilaayada islaamiga ah ee bakool kuwaas oo tan iyo dabayaaqadii bishii ina dhaaftay ee dulqacda laga dareemayey sare ukaca qiimaha ah iyadoo loo diyaargaroobayey maalmaha weyn ee ciidul adxaa waxaan booqasho ku tagnay qaar ka mid ah suuqyada xoolaha lagu kala iibsado ee wilaayada bakool waxaana ka soconayay dhaqdhaqaaq xooggan oo ku saabsan kala iibsiga xoolaha noocyadooda kala duwan sida geela ariga iyo lo-da qiimaha xoolaha ayaana ahaa kuwa si aad ah uga duwan bilooyinkii hore haddii aynu ka hormarno magaalada tiyoglo waxaan suuqa xoolaha kula kulmay macalin maxmed nuur maxmed yarow oo ka mid a waxgaradka magaalada tiyoglow qeybna ka ahaa bulshadai halkaasi usoo doonatay xoolaha udxiyada wuxuuna igu waramay isbedelka ku yimid qiimaha suuqa xoolaha toddobaadyadii lasoo dhaafay
alaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu ustaad soo dhowow waa dhowahay alxamdulilah ilaahay aa ku mahadsan bilo ka hor hoolaha waxay ahaayeen hoolo aad iyo aad u liito marka ilaahay subxaana watacaala roob fiicanaa noo da-ay roobba ilaahayna siiyey ariga marka maanta iyo geelaba ari iyo geela jogolo ma joogto laakiin maanta runtii dhiig fiican bay leeyihiin oo wax waaye si fiican ba loo gataa guud ahaan ariga neefkii ugu horreeyay hadda boqol iyo laba boqol iyo shan boqol buu gaaraa ari cadka ahaa idaha waaba kasii daran yihiinba marka alxamdulilah adii kontonaa u yar ariga hadda oo uduyada ah oo maaragtay hadda la qalaayo marka aad baana loo keenay dadka si fiican bay u gataan oo farxad leh runtii maasha allah ee ka waran marka xoolaha dhiigooda iyo isbeddelkooda maadaama abaara la soo maray waxaa la yaab igu noqotay runtii roobkan xoogaha wakhtigii la rabay haataa maysan dhicin waa dambeeyey mar adiga kolley bil meelahaas laga jooga roob fiican noo da'ay ayadoo sidaa ah laakiin arigii iyo geeli waxa dhanba waxaad u malaynaysaa wax sanad oo dhan laba bilood saddex bilood nur daaqaynaad u malaynaysaa marka alxamdulillah aad buu u fiican yahay ariga amba geeli aad buu u fiican yihiin hoolaha isbeddel badana ka muuqdo maasha allah gobolka baay dadaa ka imaaday shabeellada hoosena dadaa ka imaaday xataa xamar dad baa jiro oo maaragtay xoolaha qaadaya oo baabuurta iyo mootooyinka saaraayo marka ariga runtii oo awoodda leh si fiican baa loo gataa gobolo kale baa laga imaaday sidoo kale mid ka mid ah dalaaleyda magaalada tiyoglow ayaa ii sheegay in qiimaha xoolaha uu maalmihii lasoo dhaafay ahaa mid aad ugu sarreeya qiimihii hore waa dhowahay walaalo may geeka diyaar garowsannaa maasha allah iyo diyaamaybwa diyaar garowahayna baryeelaynin kudhamanta suuna hadda maybwa eedan rajeyahayna ilaahay may ku tuugana intii nabad i barwaagi i bashbash ilaahay maybuwaana waafaji walaal suuqa xoolaa asniintii hadaamudani asniintiya iyo dhatanba odlaheediya marka maybwaalin diyaar garowaayi marka maasha allah maasha allah suuqa irinka mayla shalgadadahaye irinka dibacaga e waa sagaashan dolar siddeetan dolar boqol iyo toban dolar boqol iyo shan dolar waa toddobaatan iyo shan dolar intaasaaba la kala gadanaa marka maasha allah maasha allah maasha allah maasha allah dhanka kale magaalada buurdhuxanle ee wilaayada bokool waxaa maalmihii u dambeeyey ka soconayay diyaargarow ballaaran oo ku aadan maalmaha ciidda waxaana suuqyada xoolaha ay ahaayeen kuwa saxmada dadka ayaana si weyn u iibsanayay xoolaha udxiyada deegaanka buurdhuxunle yarowga ee daldaaleyta ahaa safayle walanshal ganacsado haaya lamba ardayda irinka ba'yey soddon dolar soddon iyo shan dolar qiimiyey meelaanba badinyi lama malyin neefdeeraad arge samee afar malyin aaladii saasuu faylati eed eedalanka diyaargaroowaha iido allaha diyaargarowka eeda hoolalanka gadadoha eeda lanka arday lanka diyaargaroowahay eed eedaaranisa qobsidii hoolaa maybar hoogne magaalada buurdhuunla suuqa heela yar hoogna suugasay oo ballan eed linka ka diyaargaroowahaaya iidda aarafa olanka ilaahay waafayey ineenbanna geeka hadka ineenbane wadankan kariyna sidii kuho ganacsi haata hoo mayla raayus ee iide arday agalyaad iyo haata eedlinka mashquulsan yar hoogna heelaana geeka ilaahay mahadle abaarti waa kubahi maadaama abaarti laha kubahi ilaahay namada sii iida suuja oo faylayi dhankasta hooba gaal haata hooba irin haata hollow haata eeda qiimasho oon faylayi hoo mayla raayisa goorogi oo arday gudaha haata hoggana asagi safarshay haata mahana marna iidogan dembe heela inta dhan oo laku gadaw mayla raay oo ganaasta gadadaasa oo qiimaga mayla raayusa ee iina eedan sareeya mahana marna iidogan qiimaga eedaan fayley neefka irinka ee bariimada ee sabaga ee limalyin shan malyin iyo shan boqola rooga elaanka limalyin toddoba malyina rooga irinka hoose mayla raayusa waliba rooge malyin afar boqol malyin iyo shan boqola rooga dulxija waxaa ku jira maalmo allah uu ku dhaartay fadliga weyn ee ku dhex sugan awgeed waxaana dadka muslimiinta ah maalmahaasi loo suneeyey acmaal fara badan waxaana acmaashaasi ka mid ah in gowrac ay sameeyaan kaas oo ah dhiigga ugu fadliga badan ee dunida korkeeda lagu daadiyo
diyaargarowga munaasabadda ciidda carafa ayaa laga dareemayaa wilaayaadka islaamiga ah sida gedo iyo jubbada dhexe aynu ku hormarno xasan cabdiraxmaan abu xasaan oo booqday wilaayada gedo degmada ceelcadde waa xarunta wilaayada islaamiga ee gado markii ugu horraysay ayaan cagaha dhigay waxaan ku aaday xilli barwaaqo ah oo xoolihii ay dhargeen dadkuna ay biyo heleen dadku waxay ka sheekaysanayaan barwaaqada iyo robab ka camimay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee gado gaar ahaan degmada ceelcadde ee xarunta wilaayada gado dadku waxay markan u diyaargaroobayaan munaasabadda ciidul adxal mubaarak oo fooda nagu soo hayso su-aal walba oo dadka aad weydiiso waxay kaga jawaabayaan waa loo diyaargaroobayaa ciidda balse ciiddan waxay ku soo aaday xilli barwaaqo ah oo kuleelkii iyo abaartiiba allaah uu naga dulqaaday marka aad fiirisa magaalada waxaa laga dareemayaa diyaargarow xooggan oo aan la qiyaasi karin goobaha ganacsiga ayaa camiran dadka ayaa buux dhaafiyey goobaha lagu iibiyo waxyaabaha carruurta ay ku ciyaaraan iyo dharka noocyadiisa kala duwan gudaha ayaan u galay magaalada carwooyin dhowra ayaan tegay iyo goobo dharka lagu talo meel walba oo cagta aasaartaba waa mashquul sababo la xiriira bulshada oo markan iyada oo faraxsan si nabadgelyaa ugu diyaargaroobaysa munaasabadda ciidul adxal mubaarak waxaan booqasho gaaban ku tegay qaar ka mida carwooyinka degmada ceelcadde xilli mashquul ay ahaayeen waa qof wax gadanayo iyo qof wax iibinayo waa dhowahay diyaargarow aad aad iyo aad buu diya- loo diyaargaroobayaa magaalada waa aad bushan tahay anigu waxaa weye dukaanka carwi alkhayriyaan gadaa alxamdulilah dharka ayuu nooc baan keennaa xamar baan ka keennaa dharka waxaan gadnaa qamiisyada shaatiyaasha kabaha ee finaanada hoos ka shiga cimaamadaha ayuu nooc waan gadaynaa bagistaaniga waa la gadanayaa magaalada waxaa weye waa- maasha allah dadka jooga waa fiican yihiin ciiddaan iyo ciidda hore waa wax badan bay kula jirta farq farq badan baa udhexeeya waxaa udhexeeyan ba- magaalada waa Ee, baryahan waxaa weeye waa shidan tahay roob baa noo daayay alxamdulilah buraaqada badan ciidan waxay kusoo aaday xilli fiican oo ilaahi subxaana watacaala madarna siiyey alxamdulilah carwa alkhayriya ayaana iska leh annaga waxaa caawa dharkan kaga ilmihii oo dhan baa wadaa labaatan doon waa kuu tuura kana kuwaana kabaa qiimahooda waa qaadatay maasha allah maasha allah calwa alkhayriya aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa idaacadda andrus waa salaamaynaa boqolkiiba boqol baan salaamaynaa insha allahu tacaala waa in salaamaynaa meel walba joogtaan ciid wanaagsan ciid wanaagsan ilaahay subxaanahu watacaala baa mahadsan soo gaarsiiyey ciiddii ciidul adxaa Een, ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu watacaala intaas kadib xagga diyaargarowga alxamdulilah meel kasta markaad marto shacaa'irta islaamka si fiican baa loo oogayaa ciidan ciidihii hore waxay kaga duwan tahay ilaahay wuxuu nagu soo gaarsiiyey barwaaqo meel kasto ilaahay subxaanahu watacaala barwaaqadiisa u dhigay awal hore xoogaa abaaray waxbay ahaayeen tan waxay kaga duwan barwaaqo nabadgelyo ilaahay subxaana watacaala awalba nabadgelyu na siiyey nabadgelyadiina waa sii fida barwaaqana ilaahay waa noogu dara waa dhawahay walaal degmada ceel cadde maasha allah aad iyo aad ayaa loogu diyaargaroobayaa ciidda wanaagsan ayaa loo diyaargaroobayaa maasha allah diyaargarow fiican ayaa muuqo maasha allah maasha allah dadka si fiican ayay u ciidayaan ciidan ciid hore ah maasha allah ciidan ayaa fiican waayo ciiddii hore kulayl iyo abaar iyo waxaa lagu jiray waqti aan caadi ahayn hadda alxamdulilah ayaa ilaahay ayaa noo nimeeyey naxariis iyo roob badan ayaan helnay maasha allah lama qiyaasi karo runtii aad iyo aad ayay u diyaargaroobayaan dadka goobaha aan booqday waxaa sidoo kale ka mid ahaa meelaha dharka lagu talo harqaanlayaasha oo iyagana buux dhaafay rag iyo dumarba waxbaa loo talayay
abuu magaday maxamed cabdulaahi xasan al dhahaa carwadan oo eelcado ku taal aan ku shaqaynaa oo carwada carwa barwaaqa la dhahaa barwaaqa carwadaas dharka dumarkii oo dharka ragga si fiican ugu talaynaa oo kala socota carwada waa camiran tahay naqshidda carabta lagu talaa wixii diyaar oo nagata aadi waa lagu talaa aa dadka diyaar galooda loo qaadanaa cabbiraa laga qaadaa qof walba cabbirkiisa loo talaa muraayadda isku fiirina asoo asoo qanacsana iridda ka baxa ma fahantin ciiddina dadka diyaar galoobaan dhanka kale wilaayada islaamiga ee gado ayaa dhankeeda wada diyaargarow ku aadan munaasabadda ciidda waxaana howlo nadaafadeenna laga wadaa xaafadaha kala duwan ee degmada ceelcadde iyo goobaha sida gaarka loogu talagalay in la isugu yimaado maalinta ciidda waxaa jira guddi loo xilsaaray xaafadaha kala duwan ee degmada ceelcadde kuwaas oo qaabilsan wax weliba oo ku aadan diyaargarowga munaasabadda ciidul adxal mubaarak waxay ciidan ku soo aaday sida dad badan oo reer ceelcaddaba ay qireen xilli barwaaqo ah xoolihii ay dhargeen dadkiina oonkii iyo abaartii allaah uu ka dulqaaday qabow iyo dhaxanna lala joogi laayahay xasan cabdiraxmaan abu xasaan idaacadda islaamiga andalus degmada ceelcadde wilaayada islaamiga ee gado sidoo kale warbixinta iyo mashquulka ku saabsan munaasabadda ciidda awgeed ee wilaayada jubbada dhexe waxaa warbixintan ka diyaariyey xismaan axmed uubow
markii uu allaah dadkeedu makeniyey amni ku dhisan ku dhaqanka shareecada islaamka ku dhowaad labaatan sano waxa ay dadkeedu nasiib u yeesheen in lagu maamulo shareecada islaamka magaalada ayaa sannadihii lasoo dhaafay ku socotay horumar dhinacyo kasta ah sida waxbarashada noocyadeeda kala duwan waxaa ka furan magaalada goobo waxbarasho ilaa heer jaamacadeed waxa ay sidoo kale magaaladu leedahay goobo caafimaad oo xilli kasta ah lagana helo adeeg caafimaad marka laga hadlayo ganacsiga noocyadiisa kala duwan magaaladu waxa ay leedahay goobo ganacsi oo aad u waaweyn islamarkaana laga helo adeegyada asaasiga ah ee ay u baahan yihiin bulshada xilligan la joogo waxaa magaalada laga dareemayaa diyaargarowga munaasabadda ciidda taas oo magaalada xilliyada ciidda ay caan ku tahay bulsho fara badan oo ugu yimaada meelo kala duwan kuwaas oo doonaya in ay magaaladu ku ciidaan sida looga bartay sannadihii lasoo dhaafay ليس العيد لمن لبس الجديد إنما العيد لمن اتقى وخاف الوعيد عيد waxay ciid ku tahay inaad ku noolaato wilaayaadka islaamiga aadna ku dhex ciidid barwaaqadaa aragtid kitaabka ilaahay oo lagu dhaqmaayo dadkan oo dhan muslimiin ah oo farxad lagu wada socdo wax laga baqaa aanan jirin ciid tana ka ahaatay goobaha xilligan mashquulka laga dareemayo waxaa ka mid ah meelaha lagu talo dharka ee harqaamada noocyadooda kala duwan iyo goobaha kale ee lagu iibiyo dharka ee carwooyinka
maanta waxaan ku faraxsanahay ciidda iyo soo dhoweynteedii meeshan waxaan ku gadnaa alaabo oo fara badan sida baabuurta yaryar iyo waxawaaye ciidda hadda waxaa ka dhiman laba beriyaha ka dhiman waxaan jecelnahay dadka oo nasoo booqanaya inaan qanicna ayaan ku aan jecelnahay waxaan joognaa degmada jilib waxaan ku guri jirnaa eh, diyaargarooya ciida in ciida cabdixa mubaarak waxdin waxa waxaa harqaan aan ku talaynaa in isgoodska daxabshiil in mashquulkeena zaa'id waaye waxaan ku jirnaa diyaargarooya ciida in haweeney maalina shaqaynaynaa in mashquulkeena zaa'id waaye tii oo bishan soo u dhalata mashquul soo u galnaba waxaa waaye waa in zaa'id u shaqaynaynaa iyadoo munaasabadda ciidda ay ka harsan tahay wakhti kooban waxaa maamulka wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ay wadaan qabanqaabada diyaargarowga ciidda iyo barnaamijyada loo sameeyo bulshada maalmaha farxadda waxaan booqday goob ka mid ah meelihii ay ka socdeen diyaargarowga ciidda waxaan la kulmay qaar ka mid ah howlwadeennada barnaamijyadaasi waxayna iga warrameen waxyaabaha ay doonayaan in sannadkan ay ku soo bandhigaan musallaha macalin aadan ee magaalada jilib
waa hagaaga dhegaystayaal markaana waxaan soo gaaray halkii ay ku diyaargaroobayeen ee, dhammaan een, ka qaybgalayaashii ee, munaasabadda ciidul adxa almubaarak ee sanadkan iyo toddoba hijri ay wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ugu tala gashay waa diyaargarow aad u qurux badan islamarkaana in muddo ah ee lasoo diyaarinayay taasoo runtii ay ka muuqata diyaargarowgiisa Ee, mid ka mid ah een, raggii guddiga ee qabanqaabada ciidda ayaa inoola jooga bal soo dhowow ciidda iyo bal diyaargarowga nooga warram caawa sida kuu muuqata waa habeen eh, farxad weyn ay noo muuqato waxaana ku jirnaa eh, diyaargarow oo ciidda kii ugu dambeeyey ciidda ayaana isku diyaarinaynaa goobta hadda aan joogno waxay ka mid tahay eh, goobaha eh, diyaargarowga sida weyn uu ugu socdo ee magaalada ayay ka mid tahay waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala ciidan in aan nabad iyo barwaaqo aan ku ciido
kooxaha u diyaarsan in ay sameeyaan fantasiyaasha ka dhici doona magaalada waxa ay sameeyeen bandhigyo kuwaasoo ay ku sameeyeen qaybo ka mid ah magaalada sida beerta shareecada iyo waddooyinka kala duwan ee magaalada jilib
jubada jubada jubada jubada dhexe baan joognaa jilib ilaa bucale ساقوا إلا سلك ليل وليقا جبل وسطى شيخ علي دراويش وكوان أنصارتي فتح الأقصى ويك أونا وشهداء أولادي أنصرتا وكوان أنصرتي والله ديار قروي عيدة ما شاء الله الحمد لله إلهي باكو مهض بجاجلي سوق حولها waxaad u malaynaysaa saxmad baa ka jirta neefaad qaadi laba neefaad qaadi waad soo laabani haddana waad ku laabani haddana waad ku laabani in magaalada jilib caasimadda ay tahay ee, marka zaxmaduna zaa'id ay tahay bajaajlada aan shaqaysanayno xaaladda aad ay u degan tahay ee, bajaajladeed oo dhan way wada shaqaysanayaan jilib oo ah magaalo weyn xilliyada ciidda waxa ay caan ku tahay soo bandhigidda ciyaaro kala duwan islamarkaana soo jiita daawadayaasha ciidan oo ah ciiduladxal mubaarak wuxuu maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe u diyaariyey bulshada fantasiyo kala duwan oo aad u qurux badan taas oo qabanqaabadeeda iyo diyaargarowgeeda si weyn loogu dareemayo magaalada jilib
walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus ee xiligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu